fiid wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen sabtiya lixiyo tobanka bisha oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadduna haatan afrikada bari waxa ay dhegeystayaal tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali dotcom iyo f m-yada magaalooyinka geeska afrika qaar waxaan idaacadda idiin soo jeedinaya caawa nuur xasan nuur iyo anigu waa ibraahim xasan daandure
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay cadaadis kala kulmayso faragelinta qaar ka mid ah dalalka khaliijka carabta
hadda waxaa nugu soo biiray marka khaliijka oo iyaga naftigooda qayb ka ah howlaha socda caqabadahaasu dhan yaa nin walb mid walba waxaan ku haynaa hargo si dawladdu u shaqayso oo waxna qaaddo oo wax la taaban karo wakhtiga yarka ay haysato ay u qabato waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dhallinyaro u istaagtay soomaaliya la dagaalanka qabyaaladda
fikraddan waa fikrad aad u wanaagsan ka dhallinyaro ahaan waxa weeyaan waa wax loo baahnaa oo laga daahay oo la rabay dee dhallinyarta inay ogaadaan inay qabyaaladdu waxun ay tahay dadka la isticmaalayay oo ma ahan odayaasha odayaashu waxay isticmaalayeen waxay ahaayeen dhallinyarta dhallinyarta ayaana waddanka burburisay barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shalay cusboonaysiiyey cunaqabatayntii hubka ee saarnayd soomaaliya waxaana ay kordhiyeen muddada qaraar qayb ahaan khafiifinayay cunaqabatayntaasi qaraarkan oo tursigiisu uu yahay labaatan iyo afar sagaashan iyo sideed ayaa cusboonaysiiya cunaqabatayntii hubka ee saarnayd soomaaliya ilaa iyo shan iyo tobanka disembar ee sanadka labada kun iyo labaatanka waxaana uu sii giijinayaa xayiraadii qaramada midoobey ay kusoo rogtay ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya qaraarkan ayaa dhinaca kale muddo kordhin u sameeyey go-aan ay qaramada midoobe horey uga ogolaatay soomaaliya in ay soo iibsan karto hubka fudud balse looga baahan yahay inay marka hore ay kusii wargeliso qaramada midoobe ayna dhowrto shuruudaha ku xusan qaraarkii cunaqabataynta ee soomaaliya lagu soo rogay sanadka kun iyo sagaal boqol laba iyo sagaashankii ee tirsigiisu uu ahaa toddoba boqol konton iyo kow labaiyo toban xubnood oo ka mid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ogolaaday qaraarkan cusub iyadoo ay saddex dal oo kale ah shiinaha equatorial guine iyo ruushka ay ka aamuseen bishii maarso ee sanadka labada kun saddex iyo tobankii qaraar uu tirsigiisu ahaa labaatan sagaashan iyo saddex oo kasoo baxay golaha ammaanka ayaa wax looga bedelay cunaqabataynta hubka ee soomaaliya iyo hababka loo isticmaalo waxyaabaha la xiriira saanadaha militariga ee la siiyo dowladda soomaaliya
israa'iil ayaa sheegtay in duqeyno cirka oo ka dhana xamaas ay ka geysatay maanta uu sabdiya marinka gaza inkastuu xabajoojin lagu heshiiyey khamiistii milatariga israa'el ayaa duqayntaasi ku macneeyey mid ay uga jawaabayeen laba gantaal oo xalayto lagaga soo tuuray dhanka marinka gaza kuwaas oo ku dhacay dhulka israa'el xabajoojintii khamiistii ayaa waxa ay timid kadib markii xadka ghaza iyo israa'el ay ka dhaceen rabshado dhiig uu ku daatay oo u dhexeeyey kooxda falastiiniinta ee islaamik jihaad iyo militariga israa'el duqaymo ay isweedaarsadeen labada dhinac ayaa waxaa ku dhintay soddon iyo afar falastiiniyana israa'il waxay sheegtay in cidna aysan uga dhimanin duqaymihii kooxda islaamik jihaadda maxkamadda raacfaanka gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa hakisay xakun dil ahaa oo maalmo gudahood lagu fulin lahaa radney reid oo ah nin ka mid ah bulshada madowda maraykanka oo muddo sannado ah u xirnaa kiis isugu jira kufsi iyo dil kiiska rodney ayaa soo jiitay indhaha shacabka maraykanka kadib markii isaga qareenadiisi iyo taageerayaashiisaba oo ay ku jiraan dad caan ka ah maraykanka ay ku doodeen in uusan wax dembi ah gelin ninkan oo ah koob iyo konton jir ayaa sanadkii kun iyo sagaal boqol sideed iyo sagaashankii lagu xukumay dil kadib markii guddi xeerbeegtay oo dhammaantood caddaan ahaa ay ku eedeeyeen inuu kufsaday islamarkaana dilay stacy stites oo ahayd gabarh caddaan sagaal iyo toban sano jir ahayd dilka rodney oo lagu fulin lahaa cerbid sun ah ayaa qorshaysnaa in uu dhaco labaatanka bisha novembar oo ku beegan arbacada soo socota hase yeeshee guddiga cafiska iyo sii daynta ee gobolka texas ayaa jimcihii si aqlabiyad leh isugu raacay tala ahaanna ugu jeediyey guddoomiyaha gobolka in rodney reid la siiyo muddo boqol iyo labaatan cisho ah laakiin maxkamadda raacfaanka ee texas ayaa maanta joojisay dilka rodney arrimahan oo dhan ayaa ka dambeeyey kadib markii malaayiin qof oo maraykan ah oo ay ku jiraan jilayaasha filimada hollywoodka ay saxiixeen cods lagu joojinayo dilka rodney reid oo ku adkaystay in kiiska loo haysto uu yahay mid la been abuuray
dalka boliviya ayaa waxa uu marayaa mid ka mida qalalaasihii ugu xumaa ee siyaasadeed muddo tobaniyo sano ah ilaa iyo saddex toddobaad ayaa dibadbaxayaal ay ku mudaharaadayeen dalkaasi kuwaasi oo horseeday in xukunka laga tuuro madaxweyne iva morales shan ka tirsanaa taageerayaasha morales ayaa waxaa lagu dilay gobolka layidhaahdo kojam bamba shalayto kadib markii iskoorimaadii uu ku dhex maray booliiska waxaa sii kordhayey kadeedka lala beegsanayo weriyaasha ururka saxaafadda ee boliviya ayaa waxaa laga soo xigtay in gacanka hadalka ka dhankaa suxufiyiinta uu ka dhashay xasilooni darada siyaasadeed iyo siyaabo kaleeto hase ahaatee ay soo jireen sanooyin badan ururka ayaa waxa uu diiwaan geliyey weerar lagu qaaday lixdan iyo afar weriyaal iyo laba iyo toban xarumo warbaahineed sannadkan gudihiisa ee dhowr magaalo oo ay ku jiraan labaza iyo el alto
wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa voice of america washington aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisu ay cadaadis kala kulmayso kala doorashada saddex wadan oo khaliijka carabta ku yaala oo iska soo horjeeda dowladda soomaaliya ayaa horey isugu dayday inay dhexdhexaad ka noqoto khilaafka wadamada khaliijka sacuudiga imaaraadka iyo qatar oo dhinac ah kuwaas oo xiriir dhowna la leh dowladda soomaaliya laakiin dadka ka faallooda arrimahan ayaa qaba in dalalkaasi oo dana siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale ka leh soomaaliya ay saameyn ku leeyihiin deganaanshiyaha iyo siyaasadda soomaaliya maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi waxaana inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere oo washington jooga madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo gebagebeeyey socdaal afar maalmood qaatay oo uu ku tagay dalka kenya intii uu halkaasi joogay ayaa madaxweyne farmaajo uu la kulmay xubnaha bulshada soomaalida ee dalkaasi waxaana uu ka hadlay waxyaabaha dowladda uu madaxda ka yahay hortaagan gaar ahaan arrinta dalalka gacanka carabta hadda waxaa nugu soo biiray marka khaliijka oo iyaga naftigooda qayb ka ah howlaha socda caqabadahaasoo dhan ya nin wal mid walba waxaan ku haynaa xargo xarga ku haynaa si dowladdu u shaqayso oo wahana qaado oo wax la taaban karo wakhtiga yarka ay haysato ay u qabato dhibaatada dalalka gacanka carabta ayaa bilaabatay sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban markii sacuudi carabiya iyo istaga imaaraadka carabtu ay xidhiirka u gooyeen dalka qatar xifaaltankooda dhinacyada siyaasadda iyo amniga ayaa u soo gudbay dhinaca bariga afrika sakariya yuusuf waa falanqeeye ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka waxa uu sheegay in kala qaybsanaanta gacanku ay dhibaataynayso soomaaliya goolafka dhibaatada weyn ee soomaaliya ku hayaan waxaa waaye waxay dhaawac gaarsiisay wadajirkii iyo madax bannaanidii soomaaliya marka wayna kala qaybisay oo ayagii ayay la kala safartay qaybsanaantii soomaaliya ayay sii ballaarisay iyadoo soomaaliya raalli ayna ka ahayn ayay imaaraatul carab waxay ka shaqaynaysaa dekadii oo berbera imaaraatul carab waxay ka shaqaynaysaa dekadii boosaaso iyadoo dowladda dhexe oo muqdisho oo lahayda matalaada dalkana ay inkiraysa ay ignoor garaynayso dhismaha isutaga imaaraadka carabtu uu magaalada berbere kaga dhisay saldhig militari iyo mid ganacsi ayaa noqday meesha ay ka dhalatay xurgufta dowladda federaalk soomaaliya iyo xukuumadda somalilan sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii kooxda dabagalka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya iyo eritreya ayaa sheegtay in dhismaha saldhiggaasi uu jebinayo cunaqabatayntii hubka muddada dheer soo jirtay ee soomaaliya saarnayd madaxweyne farmaajo ayaa intii uu kenya joogay sidoo kale ka hadlay xidhiirkan wanaagsanayn ee dowladdiisa iyo maamul goboleedyada soomaaliya waxa uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladaha dariskaahi ay loolan dhinaca awoodda kula jiraan dowladdiisa dowlad goboleed oo isaga naftigiisu meel taagan oo madaxweyne madaxweyneyaalah awoodda dowladda dhexoo kala raadinaya siyaasad dibadeed raba ciidan gaara raba inay samaystaan dastuur gaara leh marka iyaga naftigoodu haddii laisfahmi waayo waa meelo lagu soo dhex maro oo dowladaha shisheeye laga yaabi karo inay kuu soo dhex maraan maamuzaw waxa uu ku takhasusay arrimaha amniga iyo dowladnimada waxa uu sheegay in soomaaliya iyo dalalka dariska ahi ay u baahan yihiin deganaan si ay u tanaadaan That country has been in war for a long time. It is slowly stabilizing, and everybody would want in future to be.
muddo dheer ayuu dalka soomaaliya dagaal ku soo jiray wuu soo xasilayaa mustaqbalkana cid walba waxay doonaysaa in dal sidaasoo kale ah ay la shaqayso ma aha dalalka gacanka oo keliya ee dunida inteeda kale waxay doonaysaa soomaaliya xasiloon The rest of the world is very much interested in a more stable Somalia.
shan iyo toban bilood ayaa hadda soomaaliya ka xigay xilligii doorashada markaasoo dowladdu ay qorshaynayso in markii ugu horraysay ay qabato doorasho qof iyo codkii ah mahadsanid sandheere warbixintaasna waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o e da maxamed yuusuf
soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaala qaaradda afrika oo soo maray colaadaha sokeeye oo salka ku haya qabyaaladda hadda oo waddanku uu ka soo kabanaya taasi ayaa waxaa bilowday baraarug xoogan oo da'yartu ay ku doonayaan in baalkaasi lagu laabo haddaba waxaa xalayto magaalada nairobi ee dalka kenya lagu qabtay olole dhallinyaro hormuud ay u ahaayeen oo dadka looga wacyigelinayay qabyaaladda sida uu ku soo warramay wariyaheenna v o e cabdicasiis barrow
dhawaqa heeskan waxa uu ka baxayaa goob ay ku sugan yihiin dad ku dhow laba boqol oo ruux oo u badan dhallinyaro aqoon-yahana oo wax ka barta jaamacadaha magaalada nairobi iyo kuwo waddankan usoo xoogsi tegay ujeeddada looshadana waxa uu qayb ka tahay olole lagula dagaalamaya qabyaaladda oo xalay lagu qabtay xaafadda islii islamarkaana da'yar soomaaliyeed ay hormuud u yihiin hadafku waa in la unka soo yaal baal cusub u rogaya nolosha dhallinyarada kana kaxaynaya inay saameyn ku yeelata qabyaaladda oo dhibaato ku haysa bulshada soomaaliyeed hodman dhoobaale waxa ay ka mid tahay gabdhaha ka qayb galay munaasabaddan waxayna u aragtaa inay tahay aragti wanaagsan oo ay ku habboonaydba in goor hore la bilaabo fikraddan waa fikrad aad u wanaagsan ka dhalinyaro ahaan waxa weeyaan waa wax loo baahnaa oo laga daahay oo la rabay dee dhallinyarta inay ogaadaan inay qabyaaladu waxun ay tahay dadka la isticmaalayay oo ma ahan odayaashu wax isticmaalayeen waxay ahaayeen dhallinyarta dhallinyarta ayaana waddanka burburisay haddii maanta ay ogaadeen waa wax laga soo daahay oo la rabay dee in mar hore loo kaco cismaan caddow waa mudanaha waaxda waqooyi ee xaafadda islii ku matala golaha wakiilada ee dowladda hoose ee magaalada nairobi waxa uu aaminsan yahay in hal abuurka ay la yimaadeen aqoon-yahankan da-da yar uu yahay mid wanaagsan marka laga yimaado nairobi fikirkan waxa uu qabaa in la geeyo magaalooyinka ku yaalla waqooyi bari si loo ebiyo kala qaybsanaanta qabalayga ku dhisan ee mararka qaar dhacda dhalinyarada faa'iido yacni fikirka ay keeneen waa mid oo yacni loo baahan yahay oo aada u fiican in waxaan dhihi lahaa arrintani waxay aada ugu wanaagsan lahayd bari sida gaarisa wajeer iyo mandheera sababta ah meeshaasi ayaa yani waxaan dhihi lahaa xagga qabyaaladda yani si xun loo isticmaalo meelahaas ayay hadda ay ku hartay soomaalida kenya joogto
adigu baabur baad saaranta ana gaarida meel baad saarna soo isku xawliba ma orday
codkan ayaa sidoo kale ah ruwaayad mala awaal oo laga matalayo wiil iyo gabadh isjeclaaday oo qabyaaladdu ay saamaynayso laakiin gabagabada ayaa lagu tusayaa ka soo qaybgalayaasha guul lamaanuhu ay gaarayaan cunfigiina lagu tirtirayo cabdiqani cali dumaal waxa uu hormuud u yahay dhallinyarada hawshan soo agaasimay waxna uu ka sheekaynayaa sababta ka dambaysay aragtidan annagoo dhallinyaro ah waxyaabaha nagu qasbay inaan barnaamij noocan bilowno dadkana ka wacyigelino qabyaaladda waxaa sabab ardayda iskuulka dhiganaysa midka afar jirka ah mise shan jirka ah oo waxaad arkaysaa reer hebel baan ahay reer hebel baan ahay reer hebel baan ahay kuleh marka innagii dhallinyaradii hadda socotay iskuulaad ka soo baxday jaamacadaha dhiganaysa in odayaasha hore way tageen aan isku dayno jiilka naga dambeeya iyo innaga dadka nala simanba in bal wax laga bedeli karo habka ay ka aaminsan yihiin qabyaaladda ee hadda khaasatan nairobi markaad aragtid magaalada hadda annaga aan joognay nairobi ah waxaad arkaysaa dad aan isku jinsiyad ah aan aan micnaha isku ahayn dad isku meel kala meel ka soo jeeda kala gobol ka soo jeeda kala magaalo ka soo jeeda haddana hal guri ku wada nool ninkan saaxiibaha ah ee isla nool yihiin wax isla cunayaan walaalkiis iyo walaalkiis kalena ay isku dilayaan soomaaliya ma isku dagaalayaan gobolladii marka waxaan ku fikirnay in dhallinyarada halkan joogta ay bilaabaan inay ka wacyigeliyaan bulshada iyagoo xoogga saaraya dadkii kale ee naga maqan meel dheer inaan gaarsiino insha allah soomaaliya oo hadda ka soo kabanayso colaado dheer waxyaabaha ragaadiye muddadaasi waxaa ka mid ahaa dirirta qabyaaladda salka ku haysay hase yeeshee waxaa hadda muuqanaya baraarug xooggan oo ay samaynayaan dhallinyaro u badan aqoonyahan cabdicasiis barrow v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a bilihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay rag ka tirsan leeshiyada al-shabaab oo ku fashilmaya weeraro ay markii hore la baxsan jireen dhowaan ayay ahayd markii laba dhallinyaro ah oo al-shabaab ka tirsan oo hubeysnaa oo askari dilay lagu qabtay deegaanka madiina ee magaalada muqdisho maantana waxay ciidamadu qabteen laba ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo weerar ku qaaday goob ay ciidamada dowladda ku sugnaayeen gudaha degmada daynile wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa ammaanka magaalada muqdisho wax ka weydiiyey gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ahna kusimaha gudoomiyaha iyo duqa muqdisho ibraahim cumar mahad alle
alxamdulilah dagaalo xoogan oo uu maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka ay geliyeen ayagoo kaashanaya ciidamada ammaanka iyo hay-adaha alsugida ayaa waxay waxay ka hortageen fala dilbiyeedyo oo koox ardaydixisa ay soo abaabuliyeen al-shabaab ah oo dhacdadii ugu dambeysay ay ahayd dhacdadii ka dhacday degmada weyngir oo nin askari ah oo soomaaliyad boolis ah asigoo gudinaya xerkiisa waajibaadka ah ayay dileen waa lagu guulatay waa lasoo qabtay gacantaa lagu hayaa waxaana la wareegay hay-adaha ammaanka si ay cadaalda loo geeyo marka laga fiiriyo dhinac magaaladu weli wadooyin badan baa kala xiran oo ay dadka iyo gaadiidka dadweynuhu dhib badan ku qabaan maamulka gobolka banaadir maxaa uga qorshaysan arrinta oo cabashadeedu ay soo noqnoqoto oo maalin walba ay ka hadlaan odayaasha iyo dadka magaalada muqdisho ku nool walaada waa su-aal fiican maamulka gobolka banaadir horta runtii waxaan rabaa inaan xuso marka hore shacabka muqdisho inay yihiin shacab sharaf badan adkeysi badan dhibaato badan soo maray oo ay kamid tahay qanaxyo dilal afduubiyo olaa sokeeye laakiin waxaa soo dhow waktigii guusha oo dhibaatada waa laga baxayaa weligeed ma jirayso magaalo kala xiran sababta loo xirana waxay kamid tahay xajir oo xagga ammaanka ah waana runtii waana loo guulasayba waana wax badan in macnaha la xaqiijiyo ammaanka sidii uu ballan qaaday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna dadka magaalada muqdisho cumar filis maanta la magacaabay in harxaanta in la qaado uu xooga saari doono annaga iyo gobolka iyo shacabka gobolka banaadirna waxaan hadda aan xooga saaray hanaanka ammaanka in la xoojiyo kadibna waxaa imaanaysa in macnaha xal laga helo harxaanta in la qaado oo dadku ay isu maraan magaalada magaalada muqdisho waayadii ugu dambeeyey marka lasoo hadal qaado way fidaysaa dad badan way soo galayaan waxaa magaalada ku batay xerooyinka isku raranta ah ay dadka barakacyaasha ku nool yihiin ama degan yihiin ma jiraa qorshe maamulka gobolka banaadir uu ku doonayo in ugu yaraan dadka barakacyaasha ah ee roobabka iyo dhibaatooyinka ay jeedka iyo meelaha isku rarantaa ku haystaan dhul ama guryo ay ku noolaadaan la siiyo oo ay helaan waa og tahay colaad tabarta dhaqaale dowladda hadda kasoo baxaysa burbur iyo colaado sokeeye dabcan gobolku wuxuu hayaa culays dowladda soomaaliyeed si ka duwan dowlada kale kulley way jiraan qorsho federaali ah oo dowladda dhexe oo u yaallo arrimaha barakacyaasha laakiin waxaan ku xaqiijinayaa kan gobol ahaan gobolka banaadir ahaan in dhammaan wax kasta oo shacabka gobolka banaadir u baahan yihiin ugu baahan yihiin maamulkooda mas-uuliyadda loo idmaday ka mid ah in aanu qorshuhu ku darsan doono ilaa iyo haddana waxyaabaha aan xooga saaray oo ay kamid tahay amniga ugu horeeyo waxyaabahan waxyaabaha nidaamka noole insha allah waan gaari doonaa marka gobolka dadkiisa ay helaan dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin haddii noqon lahayd waxbarasho caafimaad nadaafad amni dabcan intaas oo dhan tiir u ah nabadda iyo nolosha gudoomiye maamulka gobolka allow naxariistay guddoomiyihii hore cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow waxaa jiray qorshe uu waday oo ahaa in la shaqaaleysiiyo dhallinyarada jaamacadaha ka baxay ee magaalada muqdisho oo shaqa abuur la sameeyo qaar badan baa markaa la shaqaaleysiiyey intuu noolaa laakiin maalmihii dambe waxaa soo baxaya cabasho ku aadan in dhallinyarada qurbaha ka timid ama dadka qurbaha ka taga iyo kuwa gudaha wax ku bartay aanay fursadaha shaqo ee dowladda u sinayn oo qurba joogta la doorbido eedaha maxaad uga jawaabaysaan wallahi horta dadka soomaaliyeed oo ka qaxay dagaalada sokeeye oo nasiib u helay inay waxbarasho tayale ay soo helaan wadamada ee dibadaha ay tagaan inkasta oo runtii dadka soomaaliyeed ku nool ee gudahan ay dadaaleen oo xaaladihii oo soo maray oo adkaa naftigoodii ay u dhabar adeegeen in wax soo bartaan oo maanta dad oo mutacaliina gudaha iyo dibaddaba ay jiraan oo haddana intooda badan dadka hadda qurbaha aaday ay soo laabanayaan oo wadamada ay ka yimideen ayagoo aqoon ka soo helay runtii marka waxaa moodaa in aqoontaasi looga faa'iidaystay dalka oo la geliyey oo dadkii macnaha dhallaankii yaraa oo soo korayay ay heleen aqoon ka duwan aqoontii hore runtii gobolka waxaa ugu korsheysan runtii waan ogtahay gobolkani dad badan ayaa degan oo ku dhow ilaa iyo afar milyan dadka hadda gobolka ka shaqeeyana waa dad macnaha ilaa iyo saddex kun iyo lix boqol oo oo qofood ah marka dadka ka yimid qurbaha iyo ku geelay gudahaba isku si ayaan anagu waxaan u fiirinaa macnaa aqoontiisa soceeyo maadaama uu yahay soomaali ay wada yihiin wax uweyn waxaa waaye inuu soomaali yahay iyo inuu qofka qualified oo socdaan ka bixi kara runti waxaan sameynay shaqo abuur hay-adaha jira macnaha gobolka la soo xiriiray annaga lafteena waxaa isku daynay inaan ballaarino shaqada oo aan ugu faa'iideyno dadka soomaaliyada wax soo bartay runtii qosaasna waa lagu jiraa dad badan oo la shaqaalisiiyana waa jira oo hadda shaqeeyo waxaana ku tiri jiraa inaan shaqaalaha aan sii baadino in macnaha qofka wiilka soomaaliyeed ama gabadha soomaaliyeed ee wax soo bartay ka qalajibiyey jaamacad waxa ay soo barteen waqtiga badan u geliyeen ka manaafacadan kaasina wuxuu ahaa ibraahim cumar mahad alleh guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir waxa uu u waramayey wariyaha v o eeda maxamed colaad xasan haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eeda ee london ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir kuna sugan stuudiyaha v o eda ee magaalada tan london kusoo dhowo barnaamijka marka hore cabdiraxmaan waa dhawaay ridwan waa mahadsanta ugu horeyn waxa aada halkan u joogto waa maxay
bismillahi raxiim ujeedkan u imid runtii waa dhinacyo badan yahay dhinaca koowaad waxawaaye waxaa martiqaad ka helay oo xarunta chatham house ee caalamiga ah inaan ka hadlo xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo xiriirka u dhexeeya dowladda federaalk iyo dowlad goboleeda meesha uu marayo iyo xaaladda siyaasad ahaan dalka uu hadda uu taagan yahay marka qodobka labaad wuxuu ahaa inaan is aragno saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ingiriiska qeybtooda soomaaliya iyo bariga africa qaabilsan maadaama britain ama ingiriiska uu yahay qalinhayaha arrimaha soomaaliya ee golaha ammaanka ama dowladaha ugu muhiimsan ee hadda arrimaha soomaaliya daneeya inaan ka wada hadalno xaalada siyaasadeed dalka iyo mid saddexaad oo ah maalinta axadda fiidkeedii inaan la kulmo jaaliyada soomaaliyeed aan warbixin ka siiya dalkii iyo xaalada dalka uu yahay maadaama lagu tiriyo jaaliyadaha ugu waaweyn ee ugu muhiimsan ee qurbaha jooga inay yihiin kuwa ku nool dalkan waxyaabaha hadalladaada ka muuqda waxaa ka mid a cabsi aad ka qabto doorashada in ay qabsoomi doonto waa maxay walwalka ku haya walkahay wuxuu yahay waqtigii ugu dhammaaday madaxda hadda jira waxaa ka harsan muddaxileedkoodii hal sano ayaa ka harsan qof kasta soomaali ah ama waxgarata ama arrimaha soomaliya la socotana ay u caddahay xaalad siyaasadeed maan dalka taagan heerka ay marayso saas daraaddeed dowladdii waxaan ka la'nahay wax ajanda ah ama wax qorsho ah ama wax aragti ah oo arrimaha doorashooyinka ku aadan iyo sidii doorashada ay ku dhici lahayd iyo wax muuqaala ay naga siinaysaanba jirinba mustaqbalka taasaa keentay in aada loo walwalo oo annaga keliya ma aha soomaali iyo dadaan soomaali ahaynba arrintaas ay ka walwalaan dowladdu marar fara badan ayay ku celcelisay in doorasho ay qabsoomi doonto guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliyana waa uu ka hadlay soo ma muuqato inaad degdegaysaan ma degdegayno waad la socotaa dowladihii kuwan ka horeeyey tiitan ka horreysoo kale sanad iyo bar markay ka dhiman tahay iyo si daacadnimo leh dadka ula wadaagtay in aan doorasho qof iyo coda dalka ka dhici karin saas daraadeed soomaalidu ay ka tashato qaabka doorasho ay ku dhici karto negotiationka ama waa hadalka ku saabsan qaabka doorashada u dhacaysaa sanad iyo ziyaado qaatay afar bilood oo dheeraada yaa mandatekii weliba madaxileedkii raacday iyadoo sanad laga joogo aan doorashadiisa ku dhacaysa la ogeyn oo wax aragtiya oo doorasho kusaabsan aanan si jirin ninkii yiraahda ama qofkii xil haya yiraha doorashada xilligeedan qabanayna de waa nin dadka inuu rabo inuu dadka lumiyo uusan run u sheegin haddii uu doonayo doorasho inuu qabto xilkuu rabo ahaayo ama guddoomiye baarlamaan ama madaxweyne ama ra-isul wasaare ahaado waa inuu yimaadaa qorshihii dadka u caddeeya saan yaan doorashadii ku qabanaynaa inna la yidhaahdo waaye taasaan la'nahay marka waxaan u haysanaa war aanan wax weyn aysan run ka ahayn haddii la yihahdo doorasha xilligeeda la qaban haddii ay dhacdo in doorasho la qabto nooca doorasho ee dalka ka dhici kara ee aada isleedihiin waa suuragal ma idiin muuqataa waxaa muuqda in la abuuro bay-adii doorashada lagu geli lahaa kow oo ah dowladdu inay hubka iska dhigto dagaalka siyaasadeed ay ku hayso siyaasiyiinta iyo xisbiyada siyaasadda iyo maamul goboleeda iska dayso sababtoo ah dadka saamileyda siyaasadeed ee kala dhexeysa talada dalka waa iyaga xisbiyadeena siyaasadda iyo dowlad goboleedyada iyo iyo dadka ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda laanteeda fulinta intaasoo dhan waxaa laga rabaa intay isku yimaadaan ay ka wada hadlaan doorashada qaabka ay ku dhici lahayd iyo hanaanka ugu habboon laakiin bay-adaas hadda ma abuurna waxaa abuuran bay-a colaadeed bay-a dagaal siyaasadeed bay-a uu kacsan yahay tension uu kacsan yahay oo dadku ay dhiilo ay jirta ayaa abuuran taas horta in la dejiyo kabacdina laga wada hadlo qaabka ay doorasho ay ku dhici kartaa annaga aan rabnaa su-aalaan kaa weydiin doonaa arrimaha la xiriira khilaafaadka laakiin adiga shakhsiyan waxaa mararka qaarkood lagu arkaa qof jecel inaad tahay dhaliisha iyo qof mar walbaba ka hor yimaada dowladda baraha bulshadaad caan ku tahay idaacadaha kale laftirkooda waa ka hadashaa dhaliisha joogtada ah soo soo lagama wanaagsana maya talada publica sideedaba midda shaksigaana si khaasaa laiskugu sheegaa si hoose midda dowladda ee publica ah ee danta guud ahna sidaas furan oo calanka ah oo banaanyaalka ah laiskugu sheegaa sideedaba nidaamka dimuqraadiga iyo hanaanka dastuuriga iyo dowladnimada casrigaba sida ku dhisan bade marka anigu haddii aan arko imaamka salaada dujinayo salaada qaldaya haddaan yidhaahdo iska daa sheekhan intuu salaada intaad ka hadli lahayd salaada ha ku cayaaree suuragal ma ah dadku madaxda waa imaamka oo kale hadday marka hogaanka qaldaan waxaa leeyahay waa qaldan tahay salaadiina waa qaldan tahay hogaankiina waa gartay marka ma ka taxadartaa isticmaalka ereyada xanafta leh ama ereyada dhibaatooyin iyo colaado horin karaan mama anaga dee dalku dastuuri sharciga uu leeyahay haddii la helo wax ka baxsan xadka noo ogolaya dastuurka ama noo saama balcagsi anaga nagu kacadgudbay oo la socotaaho waana la weeraray dadaana laka laayay jidadkaana laka xirtay activitydeen nashaadaadkeena aa la diiday dhaqdhaaqeena la xayiray marka dee dhinaca kale waay waxa colaada iyo cadaawada wada laakiin annaga waxaana waa wax furan oo banaanka yaala dadka soomaaliyaadna xukunka iskale sideedaba adiga haddii aa mucaarad tahay haddaa muxaafad tahay haddaad xukuumadda ku jirta aad ku jirinin bareerahaagaa soo gudbinaysaa xukunka waxaa iskale dadka soomaaliyeed waa gartay khilaafaad ayaa jira mararka qaar u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada adiga aragtidaada sidee wax lagu xallin karaa waxaa lagu xallin karaa dowladda inay ka tanaasusho arin abrogeka ama aragtida ku saabsan dowlad xaro dhaxa looga taliyaan dalka ka hirgelinaynaa wadanku waa federaal nidaamka federaalkaha la qaatay dadka soomaaliyeed ee siyaasadda hadda kuwooda hogaamiyaha isku raacay dastuurkiyaa lagu qoray kumeel gaarka ahaa weli caqdi ama heshiis bulsho ma noqonin oo dastuurkii looma codaynin laakiin hadda inta siyaasadda ka ah saamileyda isku raacday dastuurkiina waa lagu qoray dowladda marka waxaa laga rabaa inay waaqacaas u hogaansato oo ogaato dalka inuu soo dhaafay xilligii governortoore dowladda dhexe ee magacaawday oo ka talinayay deegaan ama gobol oo ka talinaya dadka hadda jira dowladda federaalka ayagaa isdoorta baarlamaankooda leeyihiin madaxweynayaashooda leeyihiin waaqaca siyaasada dowladda inay la macaamusho laakiin inay saacadda gadaal u celiso oo nidaamkii dhexkataliska ahay ku riyooto oo hal meel looga telinayo dalka kaas xilligiisi waa dhammaaday dhibaatada meesha ka jirtana waa halkaas ha laakiin maamulada dalka ka jira laftirkooda waxaad moodaa inay mararka qaar ku xadgudbayaan dastuurkii iyo awoodihii ay lahaayeen ma is leedahay waxaa wanaagsan in dhaqankaas wax ay ka bedelaan
dabcan shaki male hanaanka dowlad dhismaha aan ku jirno soomaaliya qalad iyo sax intaba waa leeyahay laakiin waxaa muhimka waxay tahay fikirka waayo ficilka waa qaldami karaa maamul goboleedka waa la toosi karaa aduu qaldamo aduu dastuur ka lexdo waa lagu soo celinaya shaki male laakiin waxaan ka hadlaynaa qaladka ficilada ka imaanaya waa qaladka fikriga waayo dowladdu fikirkeeda wuxuu ku salaysan yahay waxaa la yidhaha centralist approach in xarun dhexe oo dowlad dhexe oo ayada ay taliso oo amarka xaggooda ay ka baxdo oo madaxweynaha hirshabeelle iyo madaxweynaha south west jooga ay governatoriyaal gobol ay noqdaan oo ayada u talisay rabtaa hanaankaas waa dhammaaday soomaaliya waa kasoo gudubta ma socdo hadda federaala jire federaalka kaxaal waayo waxa yaala marka qofkii qaldan hadday tahay dowladda federaalka ama hadday tahay dowladda dhexada intaba ama dowlad goboleedyadaba waa la saxayaa dastuurkana waa lagu soo celinayaa laakiin aragtida federaal diidka ah ee xarun dhexe ka taliska ee la rabo taas waa meesha mushkiladdu ay ka taagan tahay maalmihii ugu dambeeyey dadka soomaaliyeed waxay hadal hayeen arrimaha badda dad badanina marka ay maqlaan arinta badda waxaa kusoo dhaca cabdiraxmaan cabdishakuur muxuu yahay adiga mowqifkaaga ku aadan arrimaha badda feri annaga dowladdii aan ka tirsanaa waxaa cabdiraxmaan cabdishakuur lil horta nidaamka dowliga kuma jiro dowladdu waa xukuumad iyo madaxweyne iyo baarlamaan waaye sideedaba hay-adaheeda ka kooban yihiin sharci dejinta iyo fulinta iyo garsoorka annaga dowladdii aan ka tirsanaa ee sheekh shariif oo hogaaminayay annaga iyo kenya waxaan kala seexanay wax layaha m o u oo ah in qolo walbaaba aan la iskaga hor imaanin inay xareysato qalfalbadeedkeeda dowladda kenya waxay isku dayday in ay ayada jeexato xad ayada u gooni ah annaga arrintaas waan ka qabanay waana kala hadalnay dowladdii naga dambeysay arrintii markii ay isfahmi waayeen ayaga iyo kenya arrinta waxay u gudbisay maxkamad qadiid hadda maxkamaday taalaa wax dhuloo la qaatay iyo wax bad soomaalida la qaatay iyo waxa dacayadoo suuqa la mariyay inay falis iska tahayna waxaa cadeeyey xilaalyihii arrinta gacanta ku hayay iyo dadkii soomaaliyeed mas-uuliyiintaha markaas arinta la gacanta ku hayay maanta annaga mowqifka dowladda federaalka waa taageernay madaxweyne farmaajo xisbi ahaan maanta arinta waxay ku jirtaa gacanta dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa marka shalay kenya shiraa ka dhacay waa laisku tegey dowladda kenya wax ay ka tanaasushay oo wanaaga ay sameysay waa naloo sheegay wax alaale iyo wixii ayada meesha ay rabtana way cadaysay waxay tiri arintii in labada dhinac ay ku xaliyaan si oo saaxiibtinimo ah oo laba dhinacba aan dhib u keenayn aan ku heshiina layihi laakiin dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa wax la yidhahda daahfurnaan dadka runtaha u sheegto annaga wixii aan m o u saxiixnay waa keennay baarlamaankaan geynay baarlamaanka waa diiday laakiin hadda waxaa la ogaaday wixii aan saxiixayna waagaas inay ahaayeen wax saxa oo danta soomaaliya lagu badbaadinayo waa la qiray dowladdii naga dambeysana howsha way sii waday middan waxaa laga rabaa daahfurnaan isqaris iyo iyo qiiq isu qaris lama rabo waxa ay dadka weliba madaxweynaha waa inuu dadka u cadeeyaa waxa uu kenya kula soo heshiiyey ma aha inuu wiilo social media ka shaqeeya noogu soo dhiibo fariimo waa asaga inuu caddeeyaa waxa kenya uu kula heshiiyey iyo waxa uusan kula heshiinin asaa laga rabaa hadalkaaga ma laga dhadhamin karaa inaad leedahay waxaa suuragala in wadahadal arinta lagu soo gebagabeeyey kenya waxa ay meesha ka rabto waa noo sheegtay wixii lagu heshiiyena waa sheegtay dowladda soomaaliyaan ka rabnaa wixii meesha looga heshiiyey arrinta badda ku saabsan inay caddayso weliba madaxweynahan ka rabnaa ninka heshiiska gala waa asaga inuu mowqif ka caddeeyo oo arrinta ka taagan yahay marka waxaad leedahay shaki ayaa jira miya
dabcan shaki waa leeda wax cadbanba haynaba kenya keliyaan haynaa hadeerta dowladdu si cad ayay u sheegtay mowqifkeeda ku aadan arrintan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliyana waa uu ka hadlay wasiir arrimo dibad hadda meesha wasiir arrimo dibadda warkiisa waan dhageystay markii la weydiiyena kama jawaabin su-aashii la weydiiyey cidda aan rabno su-aal iyo mugdi maxaa keenay si cad oo cleara inuu u caddeeyo cidda la raba madaxweyneha inta soomaalida soo hor istaaga yidhaahdo annaga iyo kenya one two three four aan ka hadalnay kow laba saddex taas taasna kama hadal arrintii baddana waa meeshii aan ku ogeyn waa sideedii oo kayska meeshuu yaallaa loo daynayaa asagaan ka rabnaa afkiisa anigu waan dhegeystay wareyshiga isaga wasiir arrimaha dibadda kamana dareemin wax caddaana iyo wax oo oo oo aragti ah oo cad kuma jirin
intaas waxaa ku eg barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku waraysanayey cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in aan la xiriirnay wasiirada arrimaha gudaha iyo warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya si aan wax uga weydiinno eedaha ka yimid cabdiraxmaan cabdishakuur ha yeeshee ilaa iyo hadda nooma aanay suuragelin in ay taleefannada qabtaan intaa mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatanna ku soo dhowaada caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sheekadii toddobaadkii hore aad maqasheenee faarax iyo xaliimo oo ninkii faarax si kale kuma garatida uu dabka isku furay islamarkaana uu xaliimo sidan u soo jeediyey guurkii kondhayshina wataa waa mid noo gudhahe get maarid baa kuu habboon eeli goor hore qurbo googa xoog laa ku baxa guridhis reeraade we will go to back home together guursiga aroos
sidoo kale waxaad maqli doontaan xer lagu magacaabo xerta dareenka bal haynoo dambayso sida ay xertaasi xer ku noqdeenee bal marka hore aynu eegno waxa ay qabtaan xubbi qaniyo laabtay xawiilan xolodka lay saaray jacaylkan xad kaba dhaafay ee igu dul xoogaystay xaragada naftaydii luushay ee xeebta igu meershay xasuusaha kalgacalka iyo qalbiga xadanto reemaaya xuralcaynta soomaalida ee xulatay laabtaydu haddii aan xilliga meeray iyo xaqu i weydaarin malaa xaaskii lay qoray ifkiiyo xilihii weeyaan
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan farriinuu jacaylku soo diray oo dadweynaha ku socota iyo weliba qaybtii halabuurka iyo heesaaga
heestaa farxaddii jacaylku waxay ku saabsan tahay nolosha qoyska marka waa qof qofkii nolosha uu la wadaagay u ducaynaya oo weliba infiya aakhiraba ugu ducaynaya barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaala baraha ay bulshadu ku wada xidhiidho ayay muddooyinkii u dambeeyey soo kordhayaan tirada dadka isticmaala kuwaasoo lagu sheego inay malaayiin qof dhan yihiin oo dunida daafaheeda kala jooga islamarkaasina barahaasi bulshada uun ay kulmiyaan waxaana marka laga yimaado in dadkaasi ay wadaagaan fikrada iyo xogo la xidhiidha waayaha dunida gaar ahaana goobaha ay ku sugan yihiin sida oo kale jira dad wadaaga dareen iyaga u gaar ah sida waayo iyo khibrad ay soo mareen amaba xaalad ay hadda ku sugan yihiin waxaana haddaba dadkaasi baraha bulshada ku wada xidhiidha ka mid a abwaana farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowka oo isaga iyo xubno ka mida bahda hal abuurku ay barahaasi bulshada ku wadaagaan xogo la xidhiidha waayaha jacaylka iyagoo ula baxay erey afgarasho ah oo la yidhaahdo xerta dareenka islamarkaana isku weydaarsadee suugaan kala duwan oo ay ku cabbiraan waayahooda bal haddaba aan dhegaystayaala soo dhoweeya abwaana farxaan bowkax oo haynoo sharaxo waxa xertaasi ay tahay cabdixakiinow xertaa waa xer jirta weeye malaaxer xagga diinta abaa aada loo yaqaanaye xertaasi waxay ka dhalatay horta maaso la dhaho sawjadii dareenka ayuu magacu ka yimi waan garta markii dambe de waxa la yidhi run sheega cid ku markhaati furta ma weydide xertiisaan isaga wadwadnay waa lagu soo qabsaday unoo waxayba noqdeen dee jamac dhan iyo xer dhan oo jacaylka ka maansooto markaa oo inta badan ugu badan oo jacaylka ka faallooda oo qaarkood hormooyin ka qoraan qaarna suugaan intii hore adigu suugaan iska koobkooban oo bahashii heeladii oo kale waxaa kamid ahaa bahalahaan ku caweyn jiray oo midiyahan baanu kaga caweynaa inta badan oo ninkii lambarkeeda loola qortow anaad l anaad leebtayda laab ku mudee dhulkayga miyaad ku ledaysaa ama anaad nubigayga leeb ku gantee dhulkayga miyaad ku ledaysaa marka waa hadallada la isdhaafsadee inta badan ma garanaysaa tawaawaca aada si kale kuma garatide ha ha
dee baalka waxa la yidhi farxaan uu t- uu tawaawac badan yahay baa la yidhi baalka marka xertuma tawaawaca iyo wixii talaaba isla soo doontaa
samiiwa xertani kolley xagga wanaagsan iyo eh, dadka isu calacalaya da isu soo jiidaysa iyo Haye.
xaggaas weeyaano inan maryamo xurmo la dhaho baa iyana waxay lahayd mid bay midkayga midii ismidig taagtaay malaha mawdkaagii baa galay
marka iyadu waxay istaagtay meel foga waxay tidhi ciddii ciddii xabaddeeda u dhawaata waa waa waa geeri weye waa dhimasho aad iyo aad aad iyo aad way fogeysay haye qolooyinka Marka- qolooyinka kalena koley meelahaasuma istaageen dee way fara badan yihiin way fara badan yihiinoo dee ma koobi karayne waa ciidaasay ka badan yihiinoo dee waxaa naga sii sarraysa naafada caashaqa naga sii sarraysa oo jaylaani ka madax yahay oo qoladaas waa darajada naga sarraysa
marka idinku xer baa tihiin qoladaasina waa naafo iyaga wuu ku soo dhacay oo uu soo naafeeyey
iyagu waa naafadiyo waxaan umalaynayaa xer kale oo iyana uu weersana haysta iyana kasii sarraysa oo iyagu waarka yaalla
waaye qolooyinkaasi gaargaar baynugu geli doonaa laakiin adiga hadda imika hadda adaa barnaamijkii ku jira adigaana dee een, naafadana kama mid tihid qolooyinkaa kale waarka haystana kama mid tihid ee dee wax daweeya adigu waxaa tahay xertii baad ka mid tahay anigu xerti baa noo waa sokeynaa anagu waa ka Wa- sokeynaa kuwa waan gartay marka adigu maxaad ka tidhi bal adiga marka laga yimaado qolooyinka kale habeenno joogaan
cabdixakiinow waa badan yihiin haddaan tix yar kaaga soo mariyo waxaa ka mid ahaa jacayl yahow intaan dhoofsanaa dhagarta ii geystay jacayl yahow idhabanaaniyo dhilay laxaadkayga jacayl yahow dhextaalkiyo laftiyo dhidibka wun yeeshay jacayl yahow dhardhaarkiyo sidii dhagaxa ii fuulay jacayl yahow wax layskaba dhuree dhiifta igu reebay dhukaashiyo jacayl yahow hanfiga igula soo dhuuntay dhegxumada jacayl yahow ibaday dhib iyo leeleelka jacayl yahow dhaliilaa culculus dhabarka ii saaray jacayl yahow dhursugiddii in badan dhaxanta ii taagay jacayl yahow ablaa kuma dhacee dhud ii raacsiiye dhalinyaro jacayl yahow filkay aan dhex tegi waaye jacayl yahow idhareeree cidlada dhacanta ii jiiday jacayl yahow dhambaal dhambaalkiisa qoran dhoolna ama kaagta
haye jacayl yahow jacayl yahow cilmiba dheelmiye dhaxalka weyn reebay jacayl yahow intuu qays dhufsaday laylo dhigi waayey jacayl yahow sidii dhowl onkoday dhibicu ii leefay dhallaannimo jacayl yahow ku koray dhiirigelin xoog leh jacayl yahow jacayl yahow idhaawacay haddaad iga dhammaan weyday jacayl yahow jacayl yahow idhaansaday haddaad dhuuxa iga miirtay jacayl yahow idhalan rogay haddaad dheefta iga goysay balaan dhawro maalmaha nafsigu dhixiba maayaan
balan dhowrna maalmaha nabsigu dhixiba maayaan macnaha sii fogaanba maayaan
de waa waa waa waa de waa waa maalinba maalin weeyaan maalin adaale maalina eh, de waa xerta kale ee maalintiisuunbuu sugayaa de waa dhur sugaanta markaa qolyaha dhur sugaya ee ayaanu boogaha ugu dhaynaa cabdixakiinow dee waxaad leedahay adu waabaad cagajugleynaysaa waxaad leedahay haddaad iga dhammaan weyday baad tidhi moogta ila waa kan ila waa kan dhadhaarkii sidii dhagaxa ku fuulay eh.
de ha baalki mar hadduu dhinacna kaa aadi waayey mararka qaar waxaad odhanaysaa war malaakani kaagii maaha oo war malaakani kii dhaftahaa maaha oo haddana markaa uu kugu soo labakacdeeyo ayaad odhanaysaa dee waraahay waa waa kii ugu cuslaa weeye kani markaasaad xaqiiqsanaysaa waxay odhan jireen marka qofka wax ka dhammaan waayo tukaan buu ka furtay marka waa tukaan buu ka furtay
de hayo markuu kugu soo noqnoqdo wuxuu noqonayaa Mm.
xubbi qaniyo laabtaya xawilan xuladka lay saaray jacaylkan xadkaba dhaafaya igu dul xoogeystay xaragada naftaydii luushay xeebta igu meelshay xasuusaha kalgacalka iyo qalbiga xadanto reemaya xuralcaynta soomaalida ee xulatay laabtaydu haddii aan xilliga meera iyo xaqu i weydaarin malaha xaaskii lay qoray ifkiiyo xilihii weeyaan wixii weeyaan waxa weeyaan marka waa mala waa xogaa waa waa himse himse macnaha talow ma tahay mise maaha talow ma kii runtaa mise maaha waxa ku jira marka halkaas wixii aad uma muuqdo de ha hayo marka marka aad aragto bahalkii oo bahalku wuu- wuu- dee waa hawla badan yahay oo mararka qaar waa waa xasaasiyadiisa iyo rabashkiisa badanayo masaad soonaysa waa ninkani wuuba ku daaliyo haddana maalin kale unbay si kale wax kugu muuqanayaano de markaas waad daranaysaa malaa xaaskii laga qoray ifkiiyo xilihii weeye markaad meelo kale wanaagiisa ka aragto saad oranaysaa waaba carruurta hooyadoodba malaha wagaag aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay abwaan farxaan bow kaxe qayb kale oo ka mida waraysigiisanna waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda sidoo kale fariintii uu jacaylku soo diray ayaa iyadana aad dhowaan dhegaysan doontaan haddii aynu dhegaystayaal hore ugu sii soconno barnaamijkeenna cawayska washington intiinii la socotay barnaamijkii cawayska ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen sheeko aad u xiiso badan oo dhex maraysay wiil iyo gabadh qurba jooga oo wiilkuu damacsanaa inuu gabadha la haasaawo amaba ay haasaawo wadaagaan kuwaasoo isugu hal celinaya hannaan suugaamaysan iyadoo arrintaasina uu sheeko suugaaneeda ka curiyey abwaan aadan muuse haybe oo ku sugan magaalada london ee carriga ingiriiska waxaanay toddobaadkii hore dhegaystayaal inoo maraysay iyada oo ninkii faaraxay gabadhii xaliimo su'aal miyaad guri falaad leedahay faalyuga guurkaygu waa xoolo faraweyne hotel five star iyo waxaan rabay fanaaniine fundin mau helaysaa adduun qarashka financial few days ma loo bixi karaa holiday vacation fuluus badan ma ii siin kartaa odayga my father haddii aanad faynali intaa finish garaynaynin ma aqaan anigu fancy iyo fiilin caashaqahe fine gabadh kaloo don speak aniga forever haddaba ninkii faarax war uma yaallo oo waa inuu jawaaba ka celiyo weydiimahaase waxa uu isagiina ku jawaabay waa kan mar kale abwaan aadan muuse haybe faarax markiiba wuu isa soo taagay wuxuu isku yidhi wuu wuu cudur daarta wuxuu yidhi ilaahay baa waxayna siine oo dee ilaahay dee ayaa waxayna siine waxbaynu iska heliye maxaa la yidhahdaa iska ka yeel cagtow dhig buri baash inan yaroo fish and chipsina waxbaynu iska heliye waxaasu iyadu waa de waxay u arkaysaa beerlaxawsi absolutely wax waxay u baahan tahay tangible ama wax la taaban karo absolu absolutely wax tangible oo la taaban karo haye dabeedna uu cudur daarto wuxuu yihi i haven't got lacag googo ah haye iyo kaarka gaadhige consolkaa inoo garan falaad guurka dabadiye gaadhigana wi wiibay midaan cidiba gaadhayni faraari dheere ayaynu iibsan shaqadana ma gooyeen one day goorta aan hele google-kaan ka baadhaa intaa goor iyo ayaane c c midaan geeyey baan guul ka sugayaaye guurkii kondhayshina wataa waa mid noo gudhahe get marid baa kuu habboon eeli goor hore qurbo googa xoog laa ku baxa guri dhis reeraade we will go to back home together guursiga aroosi waxaynu ku noqonnaa waddanka inantii markaa u waaninaya wuxuu leeyahay get marid baa ku haboon inaad guursataa ku haboon haye we will go to back home together guursiga aroose wadankii baynu isla tegaynu isku soo guursan gilibaanka iguma jiriyo manay waxgoysaaye geel iyo gamaan hoos haddaan faadarka u geeyo oon guurtii oolmaan idhaa gabadha ii doona he is gonna give me you wii kaa siinayaa he is gonna give me you ilayn dhaqanku waa guuni wuu kaa siinayaa macnaha wuxuu yidhi haddii aan geelna kaa bixiyo odayaal waaweyn oo caan oo guurtiina odaygiigu keeno aabaha wuu kaa siinaya he is gonna give me you he is gonna give me you ilayn dhaqanku waa guuni wuu kaa siinaya
marka marka toos toos buu markaa u turjumayaa macnaha adigu i kaa siinaya ama anigu i kaa siinaya bu give you me buu leeyahay de isagu bahashiisu waa direct leexinayo turjumaantii
odayga dhib ma haysatee inantiina haye maxay tidhi allah inantii haddaba dee waxays tiri soo kan faarixi faarixii ku noqday marka hore way u yaro tudhay ma garanaysaa waxays tiri waaba yaro ilbax hadda way soo baxday shaksiyadiisa hadda waxa weeye waxaan ku iri waxay ku tidhi hidda road jack inagu kala wada inagu kala wado waxay tidhi waxay tidhi garaan faadar maa noqon karo gabana waaweyn le aabba iguma gubaabin karo goortan maanta ahe i will choose gayaankay midkii caashaqii gale garantii ma kuu qaadi karo i said goor hore you got to understand warkani waa iga soo go-aye beerlaxawsi waa game hablaha niman ku gaadaane negas yar ayaan gini shaqayn ha igu soo gelini heli maysid geel uguba iyo goojis inaneede faaraxow gedlos marrigekii waan ka gaabsadaye stranger guurkii ma rabo aanan garanayni gabadh aynigaagaa ayaa wemen la goobaaye mid behayfigaa kugu gashood guursateed heliye ged xaliimo gedahaaga la-eg dhoon gifmi hidhige go go gurbay aniga waar sheekahay gelini waa meesha nagu kala kaxeen warcayaha waxaa ka wadba tidhi aniga waxa weeyaan gabdho kala raadsan bay tidhi marka isfahmi waayo marka labadaas iyadu xaggay ka hadlaysay iyo isagu halku ka fikiraya wax aada u kala fog waa kala fogyihin markaa isagu wuxuu leeyahay dee waanu nin dhaqan baan aho hadeen macaa wadankii ku noqono odaygii iyo geelii iyo wixii haddii laisu yimaado waa arrinkeena waa dhag iyaduna waxay rabtaa Yaa, wixii dee meel kale uu kasoo wareegayaayo dhaqanka soomaalida Mhm.
ayaa berigii hore laba siyood buu hayo midna gabadha waa lala tegi jire oo ninka aan adduunka haysanin in- maxaa la yidhahdaa intuu gabadha la heshiiya buu la baxsan jiray dabeetana inta gurigii inta meel dee xaafadii markii la geeyo ayaa la odhan jiray gabadha noo hibeeye ninkii laakiin adduun isku hubaa ma- uu shoodkad buu samayn jirayo isagoon inan inantiiba la hadal buu xoolo bixin jiro dabeetana dumarkana berigaa hore sho waxbaba lama weydiin jirin oo dee halkaasuu leeyahayba xooluun baan bixinaya waa laygu kaa daraya ha markaa inantanna waxay leedahay maan gaboobin oo grand mother ma noqon ba dee aabbahay mid dee haa maba ahaba isku shaqaba ma ha markaa ilaa aabbahay sabab alla sabab uu iskaga kaa iskaga ka Ha, ha, kaasiiyo waa waa in waa inuu horta uu iyadii qurbaha horta laguma gaboobe waa la isla ekaadaa un ma aha male waa la isu soo gaadhaa ma waa la isa soo gaadha marka horta waa inay labadooda isa soo gaadhaan dabeetana waa inuu waxaa tuuro waa inuu ogaadaa in rabitaan un wax lagu guursado Een, haddamay garatay marka een, isagu een, dee wuxuu faarixii ay sheegaysa unbuu ku noqday oo dee meel fog buu ka garaaco suurtagal ahayn oo dabeetana waa taa dhabiga u qortay ha bilowgana waa ugu bilowda waxay tiri faarax baan ku moodaya dee bal soo daawa Ah, markii dambena wuu noqda markii dambena faaraxay moodaysa buu noqday halkiiba markaa Ah, lagu waa kala inuu ilbaxaa dee horta haddii uu doonayo inuu inantan mar labaad kusoo noqdo markaa ninkaasi dee khibradeeda waa helay wix- waxyaabaha dambu isu waa inuu dayay isu hagaajiyo shaqo helaayo dabeetana gurigii shaqadii dabeetana een, oo uu dee falaawar yar iyo ubax iyo soo qaadaayo haddama garatay wa- wax badan waa inay iska bedelaan mhm waa inaysan soo qorqorin ninkaas hawl baa u taallaa ha oo dee uu dooqeeda dooqa wixii ay rabto uu dee u ekaadaa uu arkaa wixii dooqu wuxuu yahay ay rabto gabadhaas ugogoyay gablada ugoyoga
weli dhegaystayaalla waxaad nagala socotaana barnaamijka cawayska washington haatanna waa xubintii halaburka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fuhaad waaberi oo ku sugan waddanka maraykanka iyadoo fu'aadu qaybtan kaga hadli doono qaybo ka mida sugaantiisa iyo weliba fariin uu jacaylku u soo dhiibay oo dadweynaha ku socota haddaynu tusaale ahaan oo kale dhinaca kale eegno dee waa jacayl waxaad ka warramaysaa oo dee nolosha iyo qoyska iyo guriga wuxuu ku dhisan yahay waa jacayl Een, eh, inta badanna muddooyinka dambe suugaantu aad bay uga hadlaan oo dee jacaylka waxaad moodaaba inay dadku inta badan jecel yihiin ba marka heesta ka warramaysa ama wadani ka hadlaysa ama ka hadlaysa maxaan ku idhaahdaa nolosha kale ee waayaheeda kale ka hadlaysa iyo heesta jacaylka ka hadlaysa waa kala dhadhan duwan yihiin waa horta sidaan ka soo gaadhay waayeelka iyo waayo aragga baalkaa jacayl hadalhayntiisa aad bay u fara badan tahay balse anu aragtidayda markaan soo ururiyo een waayo aragnimada nololeed ee aan waayeelka ka soo gaadhay kusoo koobo baalka jacaylku waa saddex qabood baa horta la yidhaahdaa waan gartay Een, jacayl wad baa mid la yidhaahdaayo ilaah baynu kaa ka magan gelaynaa oo waa kii cilmi buudhowga kale ku dhacay adig waa kii lahaa luxudkaan la gelayaa sida igaga lildheeranin oo isku keeloona qalbigu lama jeclaan waaye waa loo dhintaa markaa kaa marka ha waa baalkaas xadkuu ka yara baxsan yahay oo waa yara waa yara qeeran caadi baan odhan karnaa waa jacayl wad baa la yidhaha waa dilaa dadka ha marka kaasi waa jacayl wad waxaa kaloo jira jacayl wadne iyo jacayl wadhad marka kaa wadnahaasi muxuu yahay jacayl wadnaha shaki kale intaynaan u gelin jacaylka wadnuhu waxa weeyaan waa laba qof oo ruuxdoodu isdoonayso haye ha waa xubu ruux bay malaa qolada carabta tiraahdaa marka soomaalideena kuma badna waa spiritual love laakiinse quluubtaa isdoonaysa labada qof dareenkooda nafsaaniga ah ayaa isdoonaya qofna qofka kale inay dhibi ku dhacdo ma jecla inay wax gaadhaan ma jecla ama dhinaciisa ha kasoo gaadhaan ama dhinac kaleba ha kaga yimaadaan waa markaa waa kuwii laga heesaye ee lalahaa biyo haddaad cabayso bisinkaan ku dari lahaa aad iyo aad aad iyo maxamuud cabdullaahi ciise sangub indhahayga baalkiyo budoodaan ku dhigi lahaa sandoorkayga bilan baan bartankii ku gelin lahaa waa waa waa tabtaa weeye waa sidaa marka weeyaan ee beerka laisu bedelayay hadduu beerku Aad qaybsamo iyo- bar baan adig ku siin lahaa marka aad waa iyo waa aad, waa- waa spiritual love ama waa waa kii ruuxiga ah weeyaane nafta la socday aad iyo aad waana ka runta nolosha ku dhisanta baynu odhan karnaa xaqiiqada marka loogu tago Haya.
taawadkii waa xadkii uu ka yara baxsan yahay isagu marka qayb saddexaad mhm, iyaduna waxay noqonaysaa jacayl walhad haye kaas waxa weeyaan dabayshaa sidato oo isagu waxa la yidhahdaa wax macno uu ku dhisayay ma jirto waa jacaylun guri baa la odhan karaa marka maxaad u tiri jacaylun guri ma aragtidunbo iska macnaha waxaad leeda waa la iska waa waa raacaya jacayl danaysi ku dhisan aad iyo aad aad iyo aad kolle horena waa loo sheego heesaynu soo xiganaynaaye waa macaananba waa qaraadhaadba waa sida kuu soo mareen waxa Aad iyo weeyaan waa aad.
noocyadaasunbaa kolba ka kusoo marunbaa qaraadhiya macaankiisa wata jacaylkaa laftiisaynu ka sheekeynayna baa aniga fariin ii soo diray haye aduu fariin buu ii soo dhiibtay wuxuu igu yihi fariintaa dadweynaha iga gaadhsiiye waan gartay taasaan jecelahay inaan kula wadaago bal innaga iyo dadweynuhuba siday noola dhegaystaan fariinta aynu ka sidna jacaylka bal waayahay muxuu kusoo faray fariintaasi maxaa fariintaasi wanaagsan?
waxaa kusoo halqabsanaysaa nin ka mid a asxaabta jacaylka ee dhallinyarada maanta kacdana ka mida weliba oo la yidhaahdo cabdirasaaq xamed caydiid jaylaani oon aada u salaamayo saaxiibkaya suugaan wadaagaan u nahay si wanaagsan baan u salaamayna cabdisaaq
jacaylkii baa nala hadlayo jacaylku wuxuu yidhi jacayl dhababaan horta aniga hadlayo aaraarteedu waxay noqonaysaa jacayl dhababaan dambaal ka sida wuxuu dha- wuxuu dhibani dhamow yidhi dar baa igu dheelay oo idhibe dhawaaqan dhagahooda gaadsii garwaagan hablaha usii dhukusee intaa dhalantee dhab uga dhigaya dabinka u dhigay ceel dheer u qodow dhiliya warxumaa dhankay ka sidaan dhambaal cusqi baan idiin dhigayaa dhibtiyo xuma waan ka dhiidhiyayo xaaraan dhabaqsigu dhaqankay maahoo xalaashaan ku dhashaa xaqaan ku dhintaa waan gartay Isla markaa in waa macno hees oo kale weli may soo bixin korosku wuxuu odhanayaa cabdu ku dhibciyo kuwu ku dhacow jacaylkan dab dhabta ah darkii dhadhanshow dhibooda dhalanteed runta u dhiga war nimankaa igu ciyaaraya war runta u sheega maya waa si wanaagsan en, eh, marka dhinacii heesaynu geli doonaa haddaynu en, haddaynu intaasi dhambaalkaas iyo fariintaa u jacaylku soo diray haddaynu fuaadintaasi kaga gudubno oonu dhinacii heesaa galno En, ka gudbi mayno dee wax kale gudbi mayna isla jacaylkun baynu sii gudbaynaa dee mar haddii aad wanaagga iyo inuu qoyskii ku dhisan yahay iyo inuu dee dadkaas soo dhadhamiyeen laga waraysta uu yidhi uu garnaqsaday dee farxad baynu geli doonaa naxdintiisa geli mayno farxaddii jacaylka aad iyo aad waad mahadsanta walaal sidaad sheegtay heestaa farxaddii jacaylku waxay ku saabsan tahay en, sida ay markii horeba sheegnay nolosha qoyska marka waa qof qofkii nolosha uu la wadaagay u ducaynaya oo weliba ifiya aakhiraba ugu ducaynaya meel dheer ha ka doonina heestaasi waxaa ku saabsantay qoyskayga uun waxaanu sameeyey hooladeyda muunacawo allaha daye kalase kalama bakaylana dadka kalena oo cid kasta oo dee dareenkaas qabta wayna la wadaagaysaa abwaanku ama hal abuurku inta badan wuxuu ka hadlaa un duruufaha dadka marka markaan ereyada arkay dareenkaas unbay ka waramaysaa aad iyo aad waxaanu ku daraynaa intaa heestaa laxankeeda waxaa iskale cabdihani xaashi cabdilaahi codka isagaa ku qaadaya waxaana tumay saaxiibkay axmedo ibraahim furanleh dhammaantoodna asxaabtayda aad baan u salaamayaa En, heestaasina wada dhegeysan doonaa adiga iyo aniga dhegeystayaashuba mahadsanid
owlaadkii dumarka garashada fayowe fadhida xaaqiiqdiyo faqida dayoolkiyo fahamka abyable falsamaanta joogiyo furfurnaanta jaahiyo fijignaanta jaantiyo fiisiga xishoodkana ma fasili karaaye hadda falsamaanta joogiyo furfurnaanta jaahiyo fijignaanta jaantiyo fiisiga xishoodkana ma fasili karaaye farxadii jacaylkay folxuma duuniyo fidna eebbakaahay aakhira fardowsiyo ila foosto aami
waa hagaaga dhegaystayaal qayb kale oo ka mida waraysigan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
fogaan aragga daymada aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac barnaamijkaasi aweyska ayaana u dambeeyey baahinteennii fiidnimo iyo dhammaan idaacaddeenii waxaana barnaamijkii caawa idinla socodsiinayey eh, ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar cabdulaahi oo dhinaca soo saarista inoo jooga tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America,